ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiisaha barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqeymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqol siddeetan iyo koowaad oo xiriir ah ugu yaraan soddon askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda burkina faso oo lagu dilay weerar cagmarin ah oo ka dhacay gudaha dalkaas askar ka tirsan maamulka yuhuudda oo lagu dhaawacay weerar gaari jirsiin ah oo lagula beegsaday daanta galbeed in ka badan labaatan qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay shil ka dhacay dalka kenya askar ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan oo lagu dilay weeraro ka dhacay gudaha dalkaas iyo xalqada koob iyo labaatanaad taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol siddeetan iyo koowaad oo xiriir ah waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqeymaha yahuudda ee jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol siddeetan iyo koowaad oo xidhiidh ah waxaanay ciidamada yahuuddu saacadihii tagay geysteen duqeymo iyo xasuuqyo kala duwan oo ay ku shiideen tobanaan ka mid ah shacabka muslimiinta ee falastiin duqeymaha ugu daranna waxay ka dhaceen magaalooyinka iyo deegaanada dhaca koonfurta waqooyiga iyo bartamaha qidaaca khaza dhinaca kale dagaalyahanada muqaawamada garabyadooda kala duwan ayaa waxay fuliyeen weeraro ballaaran oo lagu beegsaday ciidamada cadowga yuhuudda ee sida dulmiga ku yimid qidaaca khaza muuqaal uugelinkii dambe ee maalintii shalay baayiyey telefishinka aljaziira ayaa waxaa lagu arkayaa qaar ka mid ah howlgallada ay muqaawamadu fuliyeen maalmihii tegay balse marka horeynu ku bilowno duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda kuwaasoo beegsaday mustadacafiinta reer khaza subaxnimadii maanta oo khamiis ah waxay duqeyn la dhaceen ciidamada yahuudda guri ku yaala xaafadda jiniiniya ee bariga magaalada rafaax waxaana halkaa ku shiiday dad badan oo ka mid ah barakacayaashii deganaa guriga duqeyn midaan la mid ah ayaa sidoo kale ka dhacday mandiqada talla suldaan ee magaalada khaza waxayna si gaara u beegsatay guri ay deganaayeen dad barakacyaal ah waxaana halkaa ku shiiday toddoba ruux oo ay saddex ka mid ah yihiin caruur yaryar halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaa ka badan sida ay soo warinayaan wariyaasha ku sugan gudaha khaza wariyaha aljaziira ee ku sugan khaza waxa uu sheegayaa in ciidamada yahuudda oo sita gawaari gaashaman ay galeen waqooyiga mandiqada dhexe ee qidaaca khaza waxayna halkaa ka geysteen weerar rasaaseen ah islamarkaana sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah magaalada diliilbalax ee bartamaha jiida khaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn loo adeegsaday madaafiicda goobta iyo sidoo kale duqeymo xagga cirka ah waxayna duqeymahaasi kala duwan dhaliyeen khasaare baxadle oo soo gaaray maatidii ku sugneed goobaha ay duqeymahani ka dhaceen magaalada khanyonis waxayna yuhuuddu ka geysteen falal wuxushlimo badan iyagoo qarxiyey guryo badan oo halkaa ku yaalay sidoo kalena duqeymo xoogan la dhacay xaafadaha kala duwan ee ku yaala khanyonis khasaare aad u baaxad weyn ayaana ka dhashay duqeymahaasi waxaa sidoo kale magaalada khanyonis ka dhacay isku hor imaad xoogan oo u dhexeeya dhalinyaro hubeysan iyo ciidamada maamulka yahuudda waxaana halkaasi looga itaalroonaaday askarta maamulka yahuudda wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ciidamada yahuuddu saacadii tegay ay ku kaceen in ka badan shan xasuuq oo wuxuushnimo badan kuwaasoo ay ka geysteen deegaano iyo mandiqado dhowr ah oo dhaca qidaaca khaza waxaana ku shiiday xasuuqyadaasi in ka badan konton iyo sagaal ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo saddex kale tan iyo bilowgii duulaanka yahuudda ee jiida khaza toddobadii oktoobar waxay halkaa ku dileen in ka badan soddon iyo saddex kun oo u badan haween iyo caruuran waxba galabsan halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo shan kun oo kale geesta kale ciidamada yahuudda ee ku sugan marinka khaza ayaa wajahaya xaalad midii ugu xumeed ee soo marta waxayna saacad weliba la kulmayaan dagaallo xoogan ooga imaanaya dhanka kooxaha wax iska caabinta reer falastiin muuqaal wabaahiye telefishinka aljaziira ayaa waxaa lagu arkayaa dagaalyahanada muqaamada oo weerar qaansi ama shiisha ku dilaya askari ka tirsan ciidamada yahuudda howlgalkan qaansiga ayaana ka dhacaya deegaan dhacabariga magaalada khaza waxa uu sidoo kale muuqaalka soo bandhigayaa ciidamada muqaamada oo la soconaya dhaqdhaqaaqa ciidamada yahuudda isla markaana u diyaargaroobaya fulinta howlgal qorshaysan oo lagu beegsanaya ciidamada maamulka yahuudda kaamirada ayaana si toosa usoo bandhigaysa hadafka la beegsan rabo waa laba ka mid ah ciidamada yahuudda oo ku sugnaa mandiqada ataaqaha ee bariga magaalada khaza goobtaas ayaana lagu dilayaa gabagabadii ugu yaraan afar askari oo ka tirsan booliiska maamulka gumaystaha yahuudda ayaa ku dhaawacmay kadib markii lagu beegsaday weerar gaarijirsiin ah oo uu fuliyey mid ka mid ah dhalinyarada falastiiniyiinta howlgalkan gaarijiisiinta ayaa si gaara kaga dhacay afaafka hore tuulo hoos tagta magaalada tira oo ah bartamaha aagga cagaaran waxaana la soo warinaya in xubnaha booliiska ee dhaawacmay ay ka mid yihiin laba askari oo dhaawacyadoodu yihiin kuwa garaab ah ciidamada booliiska gumaystaha yahuudda ayaa sidoo kale sheegay in qofka dhalinyarada ee weerarkan ku beegsaday saaxiibadooda uu sidoo kale isku dayo inuu middi ku dilo askar ka tirsan ciidamada ammaanka oo ku sugnaa bar kontarool oo ku taala aagga galbeed ee magaalada alkhaliil ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ciidamada yahuudda ayaa si weyn uga argagaxsan weerarkan waxayna sheegay in ay dileen weeraryahankii muslimka ee beegsaday halka sidoo kale ay sheegay inay ku daba jiraan qof kale oo iga shigsan yihiin inuu ku lug leeyahay weerarka
رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya mahadsaned maxamed cali dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada maantaan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah ugu yaraan soddon askari oo ka tirsan ciidamada dowladda burkina faso ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaas koob iyo labaatanka bishan barakaysan ee ramadaan kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa weerar cagmarina ku qaaday saldhig militari oo ku yaala tuulo lagu magacaabo tori oo ka tirsan gobolka fadagorma ee dalka burkina faso ciidamada burkina faso iyagoo warmooga lagu kadiyey weerarka ayaa goobta lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh sida ku xusan bayaan ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin inta la xaqiijiyey waxaa goobta lagu dilay ugu yaraan soddon askari oo ka tirsan maleeshiyaadka burkina faso waxaa sidoo kale laga soo furtay laba gaari oo nooca dagaalka ah hub tirobeel ah iyo laba askari oo nolosha lagu qabtay iyagoo argagaxsan sidoo kale waxaa intii uu dagaal ka socday la gubay gaadiid badan sawiro ay nashrisay ama ay baahisay mu-asasada warbaahineed azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa laga dheehanayaa gaadiid iyo hub aad u badan oo gacanta u galay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo taabacsan ururweynaha alqaacida ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii dardargelisay weerarada cagmarinta ah ee lagu gumaadayo maleeshiyaadka camiilka u ah dowladaha reer galbeedka ee xukuumadda burkina faso oo caadeysatay laynta iyo gumaadka carruurta iyo haweenka birimageedada ah geeska kale in ka badan labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka kenya inta la xaqiijiyay ugu yaraan toban xubnood ayaa ku dhintay shil gaari oo laga soo tebiyey waddo weyn oo isku xirta magaalada nairobi iyo mombasa kadib markii ay isku dhaceen gaadiid badan ila waraadyo dhanka deegaanka ah ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in shilkan gaari uu yimid markii ay isku dhaceen ilaa iyo shan gaari sidoo kalena ay ku dhaawacmaan labiiyo toban kale waxaa sidoo kale shilkaasi dadka ku dhintay ka mid ah cunug yar oo laba sano jir ah madaxa cisbitaalka saluunda hamunda dhaktar jenni mawendi ayaa sheegay in halkaasi laga helay meydadka sagaal qof iyadoo cunuga oo ay dhaawacyo culus soo gaareen uu markii dambe u geeriyooday mid ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ayaa xaqiijiyay in dadka dhaawacmay ee labiiyo tobanka qof ka kooban la geeyey cisbitaalka makindu halkaasoo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad ayaa la warinayaa inuu ka dambeeyey gaari nooca xamuulka ah oo ka yimid nairobi kuna sii jeeday dhanka magaalada mombasa waxaa la warinayaa in gaarigaasi xamuulka ah uu ku dhacay gaari nooca mataantuuda ah kaasoo kusii dhacay ilaa iyo saddex gaadiid kale oo waddada marayay ugu dambeyntii askar ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaas tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar lagu qaaday askar ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan kuwaas oo ku sugnaa xarun ciidan oo ku taalo koonfurta bari ee dalkaasi warbaahinta rasmiga ah ee nidaamka shiiciga ah ee iiraan ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in rag hubaysan laba weerar ku qaadeen saldhig militari oo ciidankooda ku leeyihiin koonfurta bari ee dalka iiraan ayna halkaas ka geysteen khasaare kala duwan waxay warbaahintu sheegtay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka iiraan laguna dhaawacay toban kale taqaariirta qaar ayaa sheegaya in weerarkan ay fulisay jamaacada jeyshul caadil ee ka dagaalanta gudaha dalkaas waxa uuna weerarkan ka dhacay mandiqada sista ee gobolka buluujistan halkaasoo ay ku xoogan tahay jamaacada jeyshul caadil weerar badan oo horey u fulisay jamaacada ayaa waxaa lagu dilay tobanaan ka tirsan askarta xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyadoona lagu dhaawacay kuwo kale dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey caalamka maanta way naga intaas aan dib idinkugu celiyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي وجدي ومفتقري
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba aanay dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shaabaha mooye waxay ahaayeen halyeeyo garab istaagay suubanaha salawaatullaahi wasalaamuhu calayh markii uu geeriyoodana xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida ayagoo sida kitaab wax hanuuniye iyo sayf u gargaarta tobannaan ka mid ah saxaabadaas waxay ahaayeen hoggaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi noolaa ayuuna mas-uuliyaad ku aaminay taasoo muujinaysa mansiladda sarraysa iyo makaanada muuqata ay kaga soocmeen asaagooda haliyeyada aannu maanta idiin wadno siiradooda waa laba saxaabi oo midkood lagu naaneysi jiray faariskii rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxayna dowr weyn ku lahaayeen xamalaadkii jihaadka ee jasiiratul carab loogu dhex faafinayey towxiidka haddaba waa ayo labadaasi saxaabi xalqada kow iyo labaatanaad ee taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaa halkan ka sii anba qaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي معاشر المسلمين حين يكون الحديث عن العظماء فإنه لا بد أن يزجى لأهله الثناء ويعرف لأهل القدر قدرهم والوفاء وحديثنا اليوم هو عن خير جيل عرفتهم البشرية بعد الأنبياء عن الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبذيلا عن مصابيح الدجى عن شموس الهدى عن سادة الأمة وعنوان مجدها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم قدوة المؤمنين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين فتعالوا إخوة الإيمان لترتع النفوس وتبتهج القلوب وتسعد الأرواح بالحديث عن هؤلاء الفضلاء بالحديث عن هؤلاء العظماء بالحديث عن هؤلاء النبلاء بالحديث عن هؤلاء الأتقياء الأنقياء بالحديث عن هؤلاء الأصفياء بالحديث عن أصحاب كل وصف جميل وكل خلق نبيل إنهم عباد الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد والله مولى المؤمنين يقضي
kacab bin cumayr alkhifaari waa mid ka mid ah saraakiishii suubanaha sala allahu calayhi wasallam ee hoggaamiyey saraayaadkii dacwada iyo jihaadka ee uu rasuulka ka abaabulay daartii hijrada ee madiinatulmunawara ma jirto xog badan oo ay taariikhda ka diiwaangelisay saxaabigan laakiin waxaa sharaf ugu filnaa inuu ka mid ahaa saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalem nebiga oo noolna hoggaamiyey mid ka mid ah saraayaadkiisa bishii rabiicul awal sanadkii sideedaad ee hijriyada wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalama diray sariyo uu hogaaminayo saxaabiga kacab bin cumayr alkhifaari taasoo u ambabaxday qaybo ka mid ah dhulka shaam sariyadan oo ka koobneed shan iyo toban saxaabi waxay ku wajahneed reer qudaaca oo ka mid ahaa qabaa'ilkii carbeed ee degganaa dhulka shaam waxaana kacab markii uu gaaray deegaanka daatu talaax u arkay jamac badan oo tolkaasi ka mid ahaa wuxuu u bandhigay sidaba caadada u ahayd saraayaadka nebiga sala allahu calayhi wasalama diinta islaamka laakiin way ka biyo diideen halkaasna waxaa ka dhacay dagaal culus oo ay ku shahiideen guud ahaan sariyadii uu hogaaminayay kacab bin cumayr alkhifaari taarikhyahanadu waxay tabiyaan in reer qudaaca ay heleen xog sirdoon ooga timid reebaadiyaha taasoo tibaaxaysa tirada rasmiga ah ee saxaabada iyo inay aad u yaryihiin tanina waxay keentay inay u diyaargaroobaan dagaalkooda riwaayaadka qaar waxay wariyaan in saxaabiga kacab bin cumayr alkhifaari radia allahu canhu uu halkaasi ku soo dhaawacmay markii dambena uu soo gaaray magaalada almadiina laakiin waxaa xoog badan inuu halkaasi ku shahiiday sidaasi ayuu noloshiisa ku soo khatimay kacab bin cumayr alkhifaari inkastoo aanay sariyadiisa guul adduunya soo hoyin haddana waxay la baxeen nasri aakhiro oo ah shahaadada waddada alle waxaana nasri iyo guulba ugu filnaa in iyagoo tiro yar ay ajiibeen amarkii nebiga sala allahu calayhi wasalem ugu dambayntiina shahiideen iyagoo difaacaya diinkooda iyo caqiidadooda allaha ka raali noqda saxaabigan jaliilka ah ee kacab bin cumayr alkhifaari ahaana hogaamiye iyo janan ciidan oo difaacay towxiidka horkacayna rag ka mid ah khiiradii saxaabada ridwaanullaahi calayhim
من أجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا حب الجهاد سرى بكل جوانحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا
abu qataada binu ribci binu balduma binu khunaas binu sinaan magaciisa waa alxaaris ama annucmaan waana saxaabi ansaari ah oo ka dhashay beelweynta alkhasraj ee ansaareed allaha ka raali noqda saxaabigan hooyadii dhashay waxaa lagu magacaabaa kabsha bintu mutahar binu xaraam iyaduna waa ansaariyad ilma adeer la ahayd aabbihiisa ribciyu binu balduma taarikhyahanadu waxay isku khilaafaan inuu badri yahay iyo in kale waxaase xoog badan inuu ka mid ahayn laakiin tani waxay muujinaysaa inuu ka mid ahaa dadkii saabiqiinta ahaa ee ku soo hormaray islaamka khaswadii uxud ee dhacday bishii shawaal sanadkii labaad ee hijriyada wuxuu abuuqataada ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay macrakadaasi faasilada ahayd taasoo rag culus oo miisaan islaamka ku lahaa ay ku shahiideen oo uu ka mid yahay xamse bin cabdilmutalib radia allaahu canh oo ahaa adeerkii nebiga sala allahu calayhi wasalem abuuqataadah oo arkay sida uu nebiga oga murugooday istishaadka adeerkiisa ayaa maalinkaa aad iskugu dayaayey inuu quraysh wax ka sheego gacanna la gaaro nebiga ayuuna ku yidhi rasuulkii allow wallaahi uma caroonin alle iyo rasuulkii dartood mooye nebiga sala allahu calayhi wasalamana wuu u qiray arrinkaas oo wuxuu ku yidhi run baad sheegtay waxay ahaadeen tolka ugu xun ee nebigooda sidan ola dhaqma qhaswadii xamraa'u l asad oo ay muslimiinta ka baxeen madiina maalmo un kadib khaswadii uxud markii uu soo gaaray in abuu sufyaan duulaan soo yahay ayuu abuu qataada ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay khaswadaas inkastoo aanu dhicin wax dagaal ah wuxuu u yimid tolkiisa reer bani saliimah oo daaweysanaya raggii kaga soo dhaawacmay uxud markaas buu ku yidhi abuu qataada kani waa dhawaaqihii rasuulka uu idiin soo diray oo idin amraya inaad cadowgiinna dalbataan raggii ayaa mar keliya ku booday hubkooda waxaana ragga soo baxay ka mid ahaa afartan saxaabi oo dhaawacan oo reer bani saliime ahaa wuxuu sidoo kale abuuqataada ka mid ahaa sariyadii uu hogaaminayey saxaabiga abusalaama bin cabdilasad radiallaahu canh ee ku duushay deegaanka qataan taasoo ku soo noqotay madiina iyadoo khanaa'in badan oo geel iyo ari iskugu jira wadata sidoo kale wuxuu abuuqataada ka qayb galay khaswadii badartii ballanta ahayd ee dhacday bishii shacbaan sannadkii afraad ee hijiriyada qureysh ayaana ka baaqatay ballantaas markii ay ka cabsatay la kulanka muslimiinta wuxuuna khaswadaasi abuuqataada ahaa faaris ama fardooley abuuqataada wuxuu sidoo kale qayb ka ahaa sariyadii cabdulaahi binu catiik al ansaari ee soo dishay yahuudiga lagu magacaabi jiray abi raafic salaam bin abilxuqayq kaasoo ka mid ahaa cadowgii ku taagnaa nebiga sala allahu calayhi wasalam bishii shacbaan sanadkii shanaad ee hijiriyada wuxuu abuuqataada isagoo faaris ah ka qayb galay isla khaswadii bani qurayda oo dhacday bishii dilqacida sanadkii shanaad ee hijiriyada khaswadii dilqaraada oo dhacday bishii rabiicul awal sanadkii lixaad ee hijiriyada ayuu sidoo kale ka qayb galay abuuqataada wuxuuna gacantiisa ku dilay laba gaal oo kale ah mascada binulxakamah iyo xabiib binu cuyayna waana khaswadii ugu horreysay ee ay saxaabadu ku dhawaaqaan shicaarka ah yaa khaylaallaahi irkabi khaswadaasi waxa uu nebiga sala allahu calayhi wasalama isagoo ammaanaya abuuqataada ku yidhi fardooleydeenna waxaa maanta ugu sita abuuqataada tan iyo maalinkaasna waxaa abuuqataada loogu yeeri jiray faariskii nebiga sala allahu calayhi wasalam cumradii alqadaa iyo dhammaan mashaahiddii rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayuu abuuqataada goobjoog ahaa wuxuuna sidoo kale ka qayb galay sariyadii ama khaswadii mu'tah mana jirin mashhad ay muslimiinta iyo gaalada ku hardameen intii uu nebiga noolaa oo uu saxaabigan ka maqnaa marka laga reebo beder oo uu muran ka taagan yahay bishii shacbaan sanadkii siddeedaad ee hijiriyada wuxuu abuuqataada hogaamiyey sariyo ka kooban shan iyo toban saxaabi oo ku baxday reer katafaan oo degganaa dhulka najid wuxuuna saxaabigan raggiisa ku waaniyey inay alla ka cabsadaan islamarkaana sugnaadaan mar keliya ayay weerar ku ekeeyeen reerkii ay duulaanka ku qaadeen waxayna si fudud ku soo khaniimaysteen xoolo badan geela ayay tiradiisu gaaraysay laba boqol oo neef halka arigana uu ahaa laba kun oo neef sidoo kale waxay soo qabsadeen sabiyaad aad u fara badan bishii ramadaan sanadkii siddeedaad ee hijiriyada wuxuu abuuqataada hogaamiyey sariyo ka kooban siddeed nin oo weerartay deegaan lagu magacaabo badnu idam hadafka sariyadan ayaana ahaa inay raadtirid ku samayso khaswada fatxumaka oo xilligaasi ku beegneed ma jirin ciidan ka hor yimid sariyadan waxaana abuuqataadah markii uu maqlay in nebigu gaaray nawaaxiga makah uu u jihaystay jihadaas wuxuuna rasuulka ku gaaray deegaan lagu magacaabo assuqya sidaasi ayuuna kaga mid noqday raggii ka qayb galay fatxu makah khaswadii tabuuq oo ahayd tii ugu adkayd ooguna fogeyd oo uu nebiga sala allahu calayhi wasalam hogaamiyo wuxuu abuuqataada ka mid ahaa raggii ka qayb galay waxaana lagu xasuustaa in muslimiinta oo hilib waaye fog ugu dambeysay uu usoo ugaaray shan neef oo dameer farow ah wuxuu sidoo kale khaswadan ahaa abuuqataada waardiyihii nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga oo oor saaran kuna sigtay inuu ka soo dhaco kadib markii uu hurdooday ayuu celiyey abuuqataada markii uu rasuulka arkayna wuxuu ku yidhi alle ha kuu ilaaliyo sidaad u ilaalisay nebigiisa marka laga soo taga inuu abuuqataada hogaamiyey laba sariyo oo ka mid ah saraayaadkii nebiga sala allahu calayhi wasalam kana qayb galay dhammaan khasawaadkii nebiga iyo saraayaadkii uu diray intooda badan wuxuu ahaa caalib diineed oo nebiga ka wariyey ugu yaraan boqol iyo toddobaatan xadiid xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay cali bin abi taalib radia allahu canh wuxuu abuuqataada mar noqday waaliga muslimiinta ee magaalada maka sanadkii konton iyo afaraad ee hijiriyada ayuuna ku geeriyooday magaalada madiina isagoo da ahaan jira toddobaatan sano allaha ka raali noqda saxaabigan jaliilka ah ee ahaa hogaamiye halyey ah abiqataada binu ribciy al ansaariy alkhasraji ahaana faariskii rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo xaariskiisa gaarka ah
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف أنعم بهم وأكرم صحابة نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم فمنهم من تتنزل الملائكة لقراءته ومنهم من اهتز عرش الرحمن لموته ومنهم من طار في الجنة بجناحيه ومنهم من أنفق ما بين يديه منهم الخفير الأمين ومنهم العالم بالتنزيل المبين منهم من يفر منه الشيطان ومنهم من سلم عليه الرحمن منهم من غسلته الملائكة ومنهم من تستحي منه الملائكة منهم الصالح العابد ومنهم الفقيه المجاهد ومنهم الورع الزاهد منهم العالم بالفرائض ومنهم العالم بالحلال والحرام ومنهم صاحب السر ومنهم صاحب الخدمة ومنهم الشجاع الباسل ومنهم الشاعر المناضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم
أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريء لا ليس نرضى أن ينالوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريء ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عرفت الله في النجوى في السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله